wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka hirshabelle ayaa maanta magaalada beledweyne ku qabatay kulan looga hadlayay maareynta iyo ka hortaga leexsashada gargaarka kulankan ayaa waxaa daafuray agaasimaha wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka hirshabelle cabdifitaax maxamed yuusuf iyadoona ay goobjoog ahaayeen xubno ka tirsan maamulka gobolka kan degmada ah iyo xubno ka socday hay-adaha agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka hirshabelle cabdifitaax maxamed yuusuf ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan waxaa noo qabsoomay shir wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka dowladda hirshabelle ay soo agaasantay shirkaasoo looga hadlaayay sidii loogu samayn lahay guddiga ka hortagga laxsashada arrimaha gargaarka wadatashigaas ayaa wuxuu noo bilaabay maanta ujeedka shirku wuxuu ahay sidaan ugala talagelin lahaynay hay-adaha ay qusayso arrimaha aan ka hadlaynay la xiriira laxsashada gargaarka wadatashigaas waxaa qayb ka ahay dowladda heereerkeeda kala duwan civil society-ga odayaasha dhaqanka dhammaan dadka bulshada qaybaheeda ugu muhiimsan ujeedkana wuxuu yahay insha allah inaan samayno guddi madax bannaan oo ka shaqeeyo sidii loo yarayn lahaa ama looga hortegi lahaa arrimaha la xiriiro leexsashada gargaarka sidaasi la mida waxaan guddigan uga samaynay degmada jowhar xarunta dowladda hirshabelle sidaas la midana xarunta gobolka hiiraan beledweyne ayaa maanta joognaa insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah wadatashi dheer kadib inaan guddi maangal ah oo shaqadaan qaban doono aan soo saarno wasaaradduna ay kor joogtayn doonto duula yidhaahdo aad u mahadsantii si kastaba wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka hirshabelle ayaa waddo qorshe lagu sameynayo guddiga ka hortagga leexsashada gargaarka bini aadamnimo ee deegaanada hirshabelle